Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyo Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka haladaasa hay-adaha Action iyo Wash Cluster-ka iyo waliba magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baayo u badana shirka bilo iyo isku dubbaridka washka biyo nadaafadda iyo fayadhowrka shirkan yaalla ka falanqeeya arrimo la xiriira horumarinta adeegyada biyo fayadhowrka iyo nadaafadda gobolada koonfur galbeed ujeedada shirka yahay in la xoojiyo wada shaqeynta iyo is-xogweydaarsiga indhexeeya wasaaradda iyo hay-adaha ku shaqeeya arrimo washka markiiba shirkaha dhammaaday kuriyada waliba warbaahintan waramaya agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya usoona faahfaahin kubiyi waxyaabo kulanka lan ku hadalay wali kale uusa xusay in shirka uusa muujiyay baahida lan qaba in la mideeya dadaalada hay-adaha wooshka iyo in la diiro horumar muuqda oo markaasi la taabado kooraha waxaa magaalada baydhabo sidii caadiga ahay inooga furmay shirkii wash clusterka bahda ku midaysan wasaaradda ay bil walba ay isugu imaan jireen halka mar shirkan dabcan sidii caadiga ahayd waxaa lagu falanqeeyaa xaaladaha guud ee ka jira deegaanada koonfur galbeed si gaara dhinacyada biyaha nadaafadda iyo faydhowrka hay-adaha iskugu yimaada ama ka howlgala deegaanada koonfur galbeed waxaan kaga dhegeysanaa warbixinadii waxqabadyadii u dambeeyey activitiyada haatan ay qabteen bilihii u dambeeyey wixii soo dhammaaday iyo waxa qorshaha haatan ugu jira waxaad og tihiin oo aan ku falanqeynay shirkaas sidoo kalena dabcan robabkii guga waa deegaano badan oo ka mida koonfur galbeed ka curtay oo ka da-ay robabkaas walow aysan sidii maaragtay aan rabnay ama sidii la rajaynayay aysan u diin laakiin deegaano badan oo ay ka da-een waxaa jirta ay fatahaado iyo daadad ay ka sameeyeen sidii deegaanada gobolka lower shabeelle iyo qeybo ka mid ah gobolka baay gaar ahaan degmada baydhabo oo fatahaado ama kaamanka qaarkood ay waxyeelo gaarsiiyeen marka bal xaaladahaas oo dhan sidii wax looga qaban lahaa ama looga jawaabi lahaa baa shirka laysku wareystay hay-aduhuna dhammaantood waxay kusoo bandhigeen qorshayaasha shaqooyinka dabcan haatan u socda kuwa ay qorshaynayaan ee wixii haatan dhammaaday sidoo kale wasaarad ahaan iyo kalaasturkuna waxay u gudbiyeen baahiyaha deg deg ah oo aan rabno in maaragtay sida deg deg ah wax looga qabto oo ka jira deegaanada koonfur galbeed ayadoo aan ognahay deegaanada degmooyin ka mida degmooyinka koonfur galbeed in xaalada adag weli ay ka jiraan oo ay u baahan yihiin sidoo kale waxaan iska soo qaadnay xaafadan edc kaamu ku yaalla oo caqabad dhanka biyayarida ama biyo la-aan ay ka jirto laftigooda u baahan in gurmad iyo laftigooda gargaar loo sameeyo hadday noqon lahayd inaan gaarsiino biyo kaamukooda aan ku gaarsiin karno biyo toosa oo loo xiriirinayo iyo hadday noqon lahayd in maaragtay biyo ku meel gaar oo emergency ah in lasii gaarsiiyo dadkaas taasna waa la isku soo qaaday waan uga mahad celinaynaa wash clusterka tiimkiisa oo shirkankan dabcan wasaaradda kala shaqeeya sidii ugu qabsooni lahaa si habsami u socda sidoo kale hay-adda ncf dabcan ayadoona taageere naga siinaysay hay-adaha ku shaqeeya arrimaha horumarinta biyo iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba bilkasta weeladayna kulon bille oo lan ku hadalow arrimaha horumarinta biyaha caqabadaha jeer sidii walan ubda lahaye iyo horumarada la deeriya sidii lansii xoojiyi lahaye